بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسني بقل إيو لبي تدبعتناد كتابك الرحيق المختوم كدب مركي أنك سوى هذا الله مكاتبة الملوك والأمراء warqadihii tirada badnaa ee rasuulka sala allahu caleyhi wasalam uu u qoray boqoradii iyo amiiradii dunida markaa la yiqiinay ee la gaarhi karay yaa haddana waxaan ka hadlaynaa annashaatu alcaskari bacda sulxu lxudaybiya maxaa dhaqdhaqaaq militari la sameeyey lentaasi dacwadii buu ahaayee maxaa weli dacwadii khatar ku ah oo ay tahay in laga horwareejiyo maxaa khatar ku ah dacwada oo hortaagan islaamka in dadka la gaadhsiiyo maxaa weli hortaagan ay tahay in laga wareejiyo waxaa uga horeysa ghaswo la yidhaahdo ghaswat ulghaaba dagaalkii kaynta magac kalena wayda way leedahay waxaa la yidhaahdaa ghaswatu dii qaradna waa la yidhahda haadihi tantada alghaswatu ee duulimaadka mar haddii ghaswo la yidhaha rasuulka ayaa ku jira oo hogaaminaya xarakatu mudaaradatin waa raacdaysi la raacdaysanayo dhaqdhaqaaqeed didda fasiilatin koox la raacdaysanayo oo min bani fasaara qabiilka reer bani fasaare la yidhaha ka mid a hadda ka horna reer bani fasaaraha ummu qirafa yaa ka mid ahayd oo waa kuwii isku dayay rasuulka inay dilaan muxaawalaad ikhtiyaalkii la isku dayay in rasuulka lagu dilo kuwii sameeyey ayay ka mid ahaayeen oo waan soo aragnay waan ka soo hadalay qaamad waxay samaysay kooxdani fasiiladani oo bani fasaarada ka midi waxay samaysay bicamali lqarsana fal budhcadnimo fal budhcadnimo ayaa waxay ku samaysay fii liqaaxi rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalama geel qaar dhalay iyo qaar rimanba leh oo horweyna oo maaragtay islaamku uu lahaa ayay nimankaasi dhaceen fal budhcadnimo xoolahaasay dhaceen marka xoolahaasaa laga soo ridayay bes duulimaad kale iyo wax kale maahayn niman budhcada oo xoolo dhacay oo geel qaaday wahiya iyadu awalu ghaswatin waa duulimaadkii ugu horreeyay oo khasaaha uu duulay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam bacda alxudaybiyati xudaybad xudaybiye kadib wa qabla khaybar iyo dagaalkii ugu dambeeyey yuhuudda lagu qaaday ee khaybar dakara albukhaariyu imaam bukhaari wuxuu sheegay fii tarjamati baabin baab dhan uu ka hadlaya baabka waxaa la yidhaahdaa chapter ingiriiska lagu dhahaa chapter uu ka hadlayay yaa wuxuu sheegay annaha iyadu kaanad inay ahayd ghaswatu dii qaradani aw ilqaaba kaanad inay ahayd qabla khaybara bihalaatin saddex maalmood inay ka horreysay rawaa daalika isnaan waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey musnadan isaga oo sanadkiisu taxan yahay sanadkiisu taxan yahay waxaa laga wadaa muslim ka xadiidka qoraya ilaa nabiga ninban ninkii uu ka maqlay yaa taxan saasaa musnad la yidhaha min xadiidi salamata ibn alakwac xadiidkan qisadan dhan ee ku saabsan duulimaadkan dii qarad saxaabiga weyn ee la yidhaahdo salmata ibnu akwac ayaa laga warinaya salmatu akwacna marar badan baan soo aragnay wuxuu caan ku ahaa saddex shay geesinimo ata asxaabtu iska wada geesinimo geesiyiinba ahayn iyo naf naftood horayaaleh ta kale wuxuu ahaa nin orod badan oo hadduu ku caydhsado ruux gaadhayay uusan jirin ta kale wuxuu ahaa hargaanti oo fallaadh uu ganay aynan dhul ku dhacaynin nin aada u shiish badan buu ah wadakara aljumhuuru waxay sheegeen inta badan oo min ahli lmaghaasi culimada ka sheekaysta duulimaadyada nabigana annaha duulimaadkan kada odii qaradi kaanad inahay qabla alxudaybiyati xudaybiya inay ka horeysay laakiin runta male ee markii la fiiriyo wamaa fi saxiixi wixii bukhaari iyo muslim ay qoreen baa asaxu yaa ka saxsan oo ka toosan mima dakarahu ahlu lmaghaasi culimada kale ee maghaasida waxa ay sheegeen wa khulaasatu riwaayaati riwaayadaha soo arooray wararka la sheegay ee la wariyey ee ku saabsan duulimaadkan haddii lasoo ururiyo oo can salamata ibn al akwac dhammaantood kusoo wada urursanaya salamahaasoo batalu haadihi alghaswa duulimaadkan isaga ah oo deeqarad la yidhaahdo halyeygeeda ahaa waxay ku urursanaysaa annahu sheekadu waxay tahay qaala wuxuu yidhi annahu dhe waxaad tidhaahdaa salama qaala wuxuu yidhi bacatha wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahay bidahrihi geel uu lahaa geel sadaqa ah oo qaar dhalay iyo qaar riman oo fara badan yaa maca ghulaamihi wiil addoon ahoo geela raaci jiray oo rabaax laydhaa ayuu ku daray wa ana aniguna macahu aan la socdo oo bifarasi abi talxa abi talxa faras uu lahaana aan wato marka geela meel baa loo daajiyey waala waa la foofiyey horweyn falamaa asbaxnaa markuu waagu noo baryey idaa isla kolkaaba cabdiraxmaan alkhifaari nin la dhihi jiray cabdiraxmaan alkhifaari maya cabdiraxmaan alfazaari dheh iyo ciidan uu wato yaa qad aqaara wuxuu soo weeraray cala dahri geeli fastaaqahu markaasuu kaxaystay wa qatala wuxuu dilay raaciihi ninkii geela la joogay rabaaxa maahana ku kale oo qowsaaraha geela la joogayna wuu dilay geelina wuu kaxaystay fa qultu waxaan idhi yaa rabaax rabaaxow khud qaado haada alfarasa faraskan kala qaado waa faraskii abitalxa fa abliqhu waxaad gaadhsiisaa faraskan ergisu igu ahaaye abatalxabsa gaadhsii wa akhbir waxaad u sheegtaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayna intaad madiine ku noqoto sala allahu calayhi wasalam u sheeg oo waxaad tidhahdaa geelii waa la dhacay keligii baa marka geelii u birmaday oo col dhan uu wata keligii uma markaa wuxuu yidhi aqam qumtu waxaan fuulay oon isku taagay calaa akamatin meel haar ahoo sare ayaan isku taagay wastaqbaltu lmadiina xagga magaalada madiine ayaan u jeestay u jeesaday fanaadaytu halaathan saddex goor ayaan dhawaaqay afka labadiisaan yeedhay yaa sabaaxaa yaa sabaaxaa waa tallaayey geelii la dhacyay wey intaa intaan idhi uma kharajtu waan baxay fii aathaari alqowmi nimankii geela dhacay raadkoodii ayaan ku dhacay waan raad qaaday waan gaadhay armiihim aniga oo ku tooganaya binabli leebkii aan watay dhowrna hadda ku dhici maayo midnbuu ku dhici wa artajisu aniga oo qaadaya oo aquulo odhanaya markaan ku dhuftaba oon mid la helo khudhaa iga qabo ana ibnul akwac baan ahay walyowma maantana yowmu rudaci waa maalintii la nuugayay waxaad nuugaysaan fallaadh baad nuugaysaane fa wallaahi baan ku dhaartay wuxuu ihi maa ziltu iskama bedelin armiihim nimankii inaan toogto wa acquru bihim aan ku dilo oon boqon gooyo nin kastaba aan boqonta ku dhufto oon dilo fa idaa rajaca hadduu igu soo laabto ilaya faarisun mid faras fuushan hadduu igu soo laabto uu isoo aado jalastu waxaan u fadhiisanayay fii asli shajaratin geed salkeeda unbaan u fadhiisanayay uma markaa kadib ramaytuhu waan tooganayay fa caqartu bihi markaasaan boqon geenayo ninkiina dilayay intaasaa marka way carareen xataa idaa dakhaluu markay iga galeen fii tadaayiiqi ljabali meel buur ah ama duud ah laalaabyadii oo cidhiidhi a markay iga galeen calowtuhu geedkii n duudkii ama buurtii ayaan fuulay oon dhalada uga baxay fa jacaltu waxaan bilaabay urdiihim bilxijaarati inaan dhagxaantii kusoo wilaanwiliyo kor baan saa rabayo kolba dhagax weyn yaan kusoo wilaanwilin iyaga iyo geelay wateen iyo wixii oidil way carari famaa siltu iskama bedelin kadaalika sidaa inaan ahay attabicuhum aniga oo raacaya oo dabagelaya xataa intii ayaan sidaa waday maa khalaqa allaahu alla uusan uumin tacaalaa sarreeye min baciirin neef geel ah oo min dahri rasuulillaahi rasuulka ilaahay geeliisii ka mid ah sala allahu calayhi wasalama ilaa hadduu jiraba khallaftuhu waraa'i gadaashayda ayaan geeyo nimankii waan ka riday kulli geelii saan dhagaxa ula dhacayay oo iga cararayeen yaan kulli geeli ka wada riday walaa yatra wuxuu yidhi wakhallow waxay ka wareegeen oo inoo kala dhex baxeen beynii aniga iyo wa beynahu neefkii geel ahaaba geelii oo dhan way noo kala baxeen geelii nimankii waa ka samreen keligii baa ka riday uma haddana markaa kadib markaan geelii ka riday ka riday atbactuhum waan dabagalay oo waan raacay armiihim aniga oo tooganaya xataa alqow ilaa ay iska tuuraan akthara wax ka badan min halaathiina burda soddon maro soddon go weeye ya iska soo tuureen wa halaathiina rumxan iyo soddon waran yastakhifuuna yastakfuuna isagoo yastakfu iyagoo isfududaynaya yastakfawna iyagoo isfududaynaya say u cararaan oy ninkaa keliyata uga cararayaan walaa yatraxuuna ma tuuraan shay-an wax ilaa hadday tuuraan jacaltu calayhi waxaan korkiisa ku ururiyaa on saaraa aaraaman aaraaman min alxijaara taallo dhagxaan ah taallo ereygan taallada la yidhaahdo hadda yaa la bedelay oo wax kalaa laga soo qaaday maahane asalkeedii hore af soomaaliga marka la eego taallada waa meel calaamad loo yeelay calaamad gaar ahaan markuu ruux kufo ciyaalka markaan ahayn hadduu mid kufo meeshuu ku kufay baan dhagxaan ku ururin jirnay markaasaan idhaa waa taaladii hebel meeshuu hebel ku kufay taaladiisii wey aaraam min alxijaara hadda waxaa laga wadaa meel kayn ah ood calaamad u samayso calaamad meel lagu garto marka alaabta ay tuureen yuu calaamad dhagxaan dusha ka saarsaarayay si gurmadka ama birmadka gadaal ka imanaya uu nabigu hogaaminayo ay u arkaan meeshan in wax lagu duugay oo waxay alaabtay uga soo bixiyaan aaraaman min alxijaarati taallo oo dhagxaan aan ku ururiye ah yacrifuhaa si uu aqoonsado meeshaas rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabuhu si ay u aqoonsadaan intii baa nimankii eryayey xataa atow ilaa ay ka yimaadaan ay ka soo gaadhaan mutadaayiqan meel aad madaxala u ahoo cidhiidhi ah oo min thaniyatin karin ah meeshaasay yimideen marka waxay is idhaheen halkaan idinkuma soo geli karo fa jalasuu way fadhiisteen yataqaduuna iyagoo wax cunaya wa jalastu aniguna waxaan fadhiistay calaa ra'si qarnin gees ka koreeya buur ka koreysay gees kare ayaan fuulay buuli fa sacada ilaya waxaa meeshii ii soo koray oo minhum iyaga ka mid a arbacatun afar yaa filjabali buurtii iisoo fulay qultu waxaan ku idhi hal tacrifuunanii war ma i taqaaniin ana salamata ibnul akwac baan ahay laa atlubu ma eryado oo ma raacdaysto rajulan nin oo minkum idinka mid a ilaa haddaan caydhsado adragtuhu waan soo qaban walaa yatlubanii ima soo caydhsanayo oo ima soo eryanayo mid idinka idinka madihi oo fayudrikan uu isoo gaadho ama iqabto intaa un baan ku idhi farajic way iska laabteen famaa barixtu kama tegin makaanii meeshayda anigoo meeshii fadhiya xataa ra-aytu ilaa aan ka arko fawaarisa rasuulillaahi rasuulka ilaahay fardoolaydiisii oo yatakhallaluuna shajara dhirta soo dhex maraya dhirta kala dhex maraya fa idaa kolkaaba awaluhum fardoolayda waxaa ugu horeeyay akhram nin la yidhaah wa calaa athrihi raadkiisana waxaa ku taagnaa abu qataada saxaabiga la yidhaah wa calaa athrihi isagana waxaa kasii dambeeyey almiqdaad ibnu asad marka nimankii bay usoo galeen faltaqa waxaa fooda istaray cabdiraxmaan ninkii ciidanka watay cabdiraxmaan alfazaari ninkii budhcadda watay iyo wa akhram ninkii asxaabta ugu soo horeeyey labadiibaa fooda istaray facaqara bicabdiraxmaan farasahu cabdiraxmaan faraskiisii baa laga boqongooyey seeftii la isdhaafsaday akhram wuxuu la helay faraska ayuu la helay faraskuu ka dilay laakiin cabdiraxmaan saxaabigii buu dilay wadacanahu cabdiraxmaan cabdiraxmaan wuu wareemay akhram buu wareemay faqatalahu wuu dilay marka halkaa gacanqaad baa ka dhacayoo saxaabigaas ayaa lagu dilay oo shahiiday oo akhram la yidhaahdo ninkii cabdiraxmaankiina faraskii baa laga dilay wa taxawala wuxuu ku wareegay ninkii cabdiraxmaan aha calaa farasihi akhram faraskiisii ayuu ku wareegay ilan faraskii waa laga dilay walaxiqa waxaa soo gaadhay marka oo ka daba yimid abu qataada bicabdiraxmaan buu soo gaadhay fa tacanahu markaasuu isna wareemay waran way tacni haddaad maqasho fa qatalahu markaasuu dilay marka waxaa dhintay waa labadaas ninkaa saxaabiga oo shahiiday iyo kanoo dhintay wa walla alqowmu qolyihiibaa dabada ayay jeediyeen jaantay wadheen jaanta ayay wadheen mudbiriina iyagoo cararaya fa tabictuhum waan raacay buuhi waan dabagalay acduu aniga oo ku ordaya calaa rijli lugtayda xataa yacdiluu si ay u baydhaan qabla guruubi shamsi qoraxdu intaynan dhicin ilaa shicbin meel gol ah ilaa ay kaga baydhaan xataa yacdiluu ilaa ay kaga baydhaan qabla guruubi shamsi qoraxdu intaysan dhicin ilaa shicbin meel gol ah gol marar badan baan sheegay waxa weeye waa meel laba buurood ama buur maya laba buurood ma hal buur hal buur oo keliya ama hal duud oo yeelatay meel meel diicsan meel diicsan ba yeeshay buurtu ma sinna meel god ahoo dheer oo intay kor ka soo bilaabatay ilaa hoos imanaysa ayay leedahay laakiin aan dhulka la sinayn taasaa gol baa la yidhaha biyaha soo mara dadkaa mari karaya waa meelaha buuraha laga dhex mara golluhu cagaar badan baa ka baxa waa meel biyuhu ay maraan gosha heble gol baa la yidhaha ilaa shicbin meel gol aho fiihi maa un biyo leh meel biyo leh oo yuqaalu lahu la yidhaha dii qarad marka meesha magaca qhaswada ama duulimaadku meesha ay magaca ka qaadatay liyashrabuu minhu si ay uga cabbaan wahum wahum citaashun iyagoo aad iyo aada u haraadsan ama u ooman fa ajlaytuhum waan ka kaxeeyey sidii haadda oo kale ijlaaga waa haadda oo kale fa ajlaytuhum waan ka eriyey canhu biyihii famaa daaquu ma aysan dhadhaminin qadratan gobo ama dhibic oo minhu biyihii ka mid a keligii baa eryaya walaxiqanii waxaa i soo gaadhay rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa i soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam walkhaylu fardihii cishaa'an goor fiid dambe ayay i soo gaadheen fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ina alqowma qoladu citaashun way haraadsan yihiin mas meel ma gaadhi karaan falow bacadtanii ka waran haddaad igu darto fii mi-ati rajulin boqol nin isi haddaad igu darto istanqadtu waxaan kala soo hadhayaa oon ka soo reebanayaa maa cindahum waxay weli haystaanoo min asaraaxi xoola xoolo kaloo ay wateen xoolo ay awal hore ay soo dhaceen kuwii baan ka soo qaadanayaa wa akhadtu biacnaaqi alqowmi ragga qoortoodana waan ku wada keeni wa akhadtu waan soo qabanayaa biacnaaqi alqowmi nimanka qoortoodana fa qaala rasuulku wuxu uhi yabna alakwac malagta waad adkaatae fasjax tur u tur dadka fiiri rasuulka sala allahu caleyh wasalam naxariistiisa nimankaas mar haddii xoolihii laga ritay maxaa laga rabaa iska tageen iska daabuu leeyahy yani ruux dilkii ma rabo xoolo ma rabo wuxuu rabaa oo keliya dadkaas inay berri soo islaamaan wanaaggaas kana waa l maaragtay saasaa loo tarbiya waxaa la yidhi malagta waad adkaatay ee fasjax dhimri oo naxariiso oo u tur dadka uma markaa kadib qaali wuxuu yihi rasuulka innahum alaan hadda la yuqrawna alaana hadda waxaa lagu soorayaa fii kadafaana nimankii hadda kadfaan bay galeenoo haddaan aadno dhib un baan kala kulmaynaa wa qaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam maalintaa wuxuu yidhi khayru fursaanina fardooleydeenna maanta waxaa ugu khayr badan abuu qataada abuu qataada ninka la yidhaha maxaa jira wuxuu u aaray ninkii la dilay ee akhram ahaa wa khayru rijlaati rij rija rijaaltina nimanka oo lug lugaynayana rijaalatina dheh wa khayru rijaalatina rijaalatina kuwayna lugaynayana salama waaye wa acطaanii wuxuu isiiyey sahmayni laba saami buu isiiyey sahmun liraajil wa sahmun lfaris wa ardafani wuu ifangeliyey maxaa jira isagu faras ma wadanin waraa'ahu gadaashiisa cala alcasbaa'i hashiisii casba ahayd ayuu gadaal iga saaray raajiciina ila lmadiinati annagoo magaalada madiine kusoo noqonayna istacmala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu magaalada madiine mar alla markuu ka soo baxo safar gaaban iyo nimankan la caydhinayo aan malaha saacado un qaatay waa inuu ruux uga yimaado mas-uuliyaddaas cala almadiinati fi hadihi alghaswa wuxuu uga yimid ibna ima maktuum wa caqada liwaaa calankana wuxuu siiyey lilmiqdaad ibni camr marka ghaswatu dii qarad waxaa iska lahaa salamata ibnu lakwac ninka la yidhaha baa iska lahaa kulligeedba ghaswada labaad ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu hogaamiyey bacda sulxu lxudaybiya talabaadi waxay ahayd ghaswatu khaybar wawaadi lqura oo ahayd bisha muxaram sanata sabcin min alhijra waa bishii koobaad kaanat waxay ahayd khaybaru meesha khaybar laydhaha waxay ahayd madiinatan magaalo kabiiratan oo weyn oo daatu xusuunin leh xisniyaal badan leh xisniyaashu waa meelaha lamagalaanka ah ee derbiyada waaweyn ee dhaadheer ee qarada weyne ay kusoo wareegsan yihiin iyo wa masaarica beero way lahayd oo badan calaa bucdi thamaaniina miilan waxay u jirtay siddeetan mayl min almadiinati magaalada madiina iyo fii jihati shamaal xagga waqooyiga ka ahayd wa hiya iyadu alaana hadda markii kitaabka la qorayo waaqtaanu joogno wana qaryatun tuulo yar waaye fii manaakhihaa hawadeedana waxay leedahay bacdul wakhaamati hawo xumo lagu jirado waa meel dal xun sababu lghaswati duulimaadka sababteedu maxay ahayd walamaa markii itma-anna uu xasilay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama min aqwa ajnixati alaxsaabi athalaatha huwantii saddexda ahayd garbihii huwanta ee saddexda ahaa min aqwa ajnixati alaxsaabi athalaatha saddexdii garab ee isa soo bahaysatay ghaswat alaxsaab ama duulimaadkii huwanta saddexdii garab ee isa soo bahaysatay kii ugu xooga badnaa markuu la heshiiyey oo xaggooda uusan cabsi ka qabin wa huwa garabkaasina qurayshin weeye oo wa aamina uu ka aamin noqday minhu garabkaa xaggiisa tamaaman si dhammaystiran bacda sulxu lxudaybiyati heshiiskii xudaybiye kadib araada wuxuu doonay marka rasuulku an yuxaasiba inuu la xisaabtamo aljanaaxayni albaaqiyayni labadii garab ee hadhay kuwaasoo ah alyahuuda yahuudi iyo qabaa'ilu najdin qabaailka najd najdi degan meesha dusha kore nimanka degan muxuu la xisaabtamina xataa yatima ilaa uu ka dhammaystirmo almnu amni iyo wasalaamu nabadgelyo oo yasuuda uu ka baaho alhuduu'u deganaansho fi lmantiqati gobolka idil oo wayafraqa almuslimuuna muslimiintu ay ka nastaan ay ka gacan bannaanaadaan min asiraaci daami hardanka dhiigu ku daato almutawaasili ee socday een kala go-a lahayn ilaa tabliiqi risaalati illaahi alle subxaanahu wa tacaala fariintiisa islaamka inay gaadhsiiyaan dadka wadacwati inay ugu yeedhaan dadka ilayhi risaalada ilaahay ay dadka ugu yeedhaan ee islaamka war cad waaye marka walamaa markii kaanad ay ahayd khaybaru magaalada khaybar hiya iyaduba wakratan goob shareed ama boondhadhurwa wakrata dasi isku dirdiridda iyo wata'aamuri shirqoolka ay ahayd wa markas al istibzaazaati kicinta iyo daandaansiga al caskariyati ee militarina xaruntiisa ay ahayd wa macdan ataxarushaati daandaansi un way taxarushkuna ah daandaansigana meesha ay ka soo baxdo ay ahayd macdankeedii meesha macdanka laga qodo macdan waa meel aan dhammaanayn kolba wixii baad soo qodi haddana waad ka soo qodi wuu buuxaa uun marka taxarushka iyo gardarada iyo daandaansiga iyo xumaanta meeshii laga qodayay weeye aynu kaba kaba go-aynin iyo wa ithaarat alxuruubi iyo dagaalada hurintooda maadaama intaasoo dhan ahayd kaanad waxay ahayd hiya iyaduba aljadiiratu ta ku habboon ay mudatay bililtifaa biiltifaati almuslimiina muslimiintu inay bal horta milicsadaan iyada awalan marka hore inay iyada milicsadaan oo iyada marka isdhaafiyaan marka reemiyiga uun ay soo hadhaan amaa kownu khaybar khaybar ahaanteeda bi haadihi sifati tilmaantan hadda aan sheegnay ay tahay ay ku tilmaaman tahay falaa nansaa waa inaynaan iloobin anna ahla khaybara reer khaybar magaalada khaybar la yidhahdo dadkeeda oo yuhuudihi hum iyaguba alladiina kuwii inay yihiin xazabuu soo ururiyey al axzaaba isbahaysyadii ah iyo huwantii nimanka soo ururiyey inay iyaga yihiin dida almuslimiina axsaabtii ama huwantii dida almuslimiina muslimiinta ka dhanta ahayd oo athaaru kiciye iyagu bani quraydata reer bani quraydana ku kiciyey cala alqadri dhagar iyo walkhiyaanati iyo ballankabax iyo khiyaano uma haddana akhaduu waxay bilaabeen fil itisaalaati inay la xidhiidhaan bilmunaafiqiina munaafiqiintii munaafiqiintii ahaayeen altaabuur alkhamis basaasiintii oo fi lmujtamac alislaami bulshada muslimka ku dhex jirtay waxaa kaloo la xidhiidheen wabiqatafaana qabiilweynaha qadfaan la yidhaahdo wa acraabi albaadiyati iyo miyiga ama baadiyaha reemigoodii kuwaasoo iyaguna ahaa aljanaaxu athaalith garabka saddexaad oo min al axsaabi isbahaysyadii ka mid ah ama huwanti wa kaanuu waxay ahaayeen dadka reer khaybar baa laga wadaayo hum iyagu anfusuhum naftooduba yatahaya-uuna kuwa isu diyaariya lilqitaali inay la dagaalamaan rasuulka iyo islaamka iyo muslimiinta fa alqow intaasoo dhan marka la isku diro fa alqow waxay gaadhsiiyeen dhe intaas fa alqow waxay gaadhsiiyeen almuslimiina muslimiinta ama fa alqow waxay ku rideen fa alqow waxay ku rideen almuslimiina muslimiinta waxay ku rideen biijraa'aatihim howlgalladoodan haadihii oo tan ah waxay ku rideen muslimiinta fii mixanin musiibooyin iyo dhibaatooyin mutawaasilatin oon kala go' lahayn xataa intii ayay xumaan ka shaqaynayeen wadacuu khidatan qorshe ay dejiyeenba qorshe ayay dhigeen oy dejiyeen liikhtiyaali nabiyi nabiga in haddana gaadmo lagu dilo wa isaaa daalika intaasoo dhan dad baa waxa uu u jawaabayaa sheekhu dad iska nabadaa lagu duulay iyo yaa kuwaa qorqora gaalada yuhuudda ee maanta joogta iyo inta taageerayaashooda iyo kuwo badan baa yaa qoraya oo waa layskaga duulay nimankii bay dheeyihiin markaasaa waxa waa in loo jawaabo waxay xumaan sameeyeen wa isaaa daalika intaasoo dhan si looga hortago iyo idara almuslimuuna muslimiinta waxay qasab ku noqotay ilaa bucuuthin mutawaasila ciidamo la dirayo oo kala joogto ah istinsaaf baa ku dhacay muslimiintii iyaguna nabad bay mooshooda ku joogaan carabta waxa soo diri quraysh waxa soo diri isbahaysyada waxa soo diri waxaasoo dhanna waa iyagii iyo wa ilalfatki marka sidaas wey iyay ka shaqaynayeen walidaalika sidaa daraadood daraaddeed bay wa isaaa daalika taa horteeda idara almuslimuuna muslimiinta waxaa qasab ku noqotay ilaa bucuuthin mutawaasila inay diraan iyo wa ilalfatki marka in laga takhluso oo la dilo birasu haaulaai almuta'aamiriina nimankan wax shirqoolaya ninkii madaxda u ahaa in la dilo oo ahaa mithla salaam ibnu abilxuqayq oo cabdulaahi ibnu catiiq catiiq uu soo dilay aan aragnay iyo wa usayrim ibnu zaram nin la yidhaah walaakiin hase aatee alwaajiba waajibka cala almuslimiina muslimiinta saaran isaaa haaulaai alyahuudi yahuudan iyaga eh ee khaybar degan ku saabsani kaana wuxuu ah akbara min dalika kaa mid ka weyn nin halkaas cabdulahi ibnu xuqiiqo halkaa lagu soo dilay iyo waxsaase arrinta way ka weyneyd wa inamaa wax kale maahana abta-u way ka caga way ka cagajiideen fi lqiyaami inay sameeyaan bi hada alwaajibi waajibka isaga oo nimankan in wax laga qabto khaybar maxay uga maxay uga cagajiideen ama ugu dibdhegeen wa inamaa abta-u way hakiyeen iska dheh way hakiyeen oo dib bay u dhigeen fi lqiyaami bi hada alwaajibi waajibka ah oo in khaybar wakrigan gurigan shar laga takhaluso dib bay u dhigeen maxaa jira lianna quwatan xoog akbara oo iyada ka weyn wa aqwaa ka xoog badan wa aladda oo ka cadowtinimo badan wa acnada oo ka madax adag minhum iyaga wahiya qurayshun yaa kaanad ahayd mujaabihatan lilmuslimiina muslimiinta ka horjeeda falamaa intahad markii ay soo afjarantay haadihi almujaabahatu iska hor imaadkani oo quraysh iyo muslimiinta ka dhexaysay markay soo afjarantay safaa waxaa saafi noqday aljawu hawadii limuxaasabati haaulaai almujrimiina kuwan mujrimiinta in lala xisaabtamo waqtaraba lahum waxaa u soo dhowaaday yowmu lxisaabi maalintii lala xisaabtami lahaa hada wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu